wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi oo ay wehliyaan howlwadeenno ka tirsan wasaaradda ayaa deeq raashiin ah gaarsiiyey dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaas oo kale ah farwaamo iyo towfiiqa deeqda raashiinka ah ayaa dadka waxaa soo gaarsiiyey haweenka ku nool degmada kismaayo kuwaas oo dadaal ku bixiyey sidii loo caawin lahaa barakacayaasha waqooyiga magaalada kismaayo ku nool ugu horeyn qaar ka mid ah barakacayaasha ka faa'iidaystay deeqda ayaa ka mahadceliyey gargaarka la soo gaarsiiyey ciidankaas oo nacaabiyo iyo annaga meeshaan wada joogna annaga meeshaan ilaahay baan ku mahadinnay maanta wixii na soo gaaray waa ku mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin gabadhaan wasiirkaa noo keentay si fiican oo habsamay aan u qaadannay inaan wax ka fiican helnana waa ka sugaynaa haddii ilaah yidhaah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga waxaa waaye reer farwaama lanin yidhaahaa farwaama deginnahay halkana beerihii beerihii hataa hadda biya maarta beerteedii qaar biya qaaday hadda nyaanyadii iyo geleedii iyo sisintii qaar bay biya la tagan waxaan idinku mahad celinaynaa xaajiidaan oo maanta noo keentay xoogoo bariis fiican oo tuulada inaa hadda u qayban aan rabno maasha allah ilaahay khayr ha siiyo wax ka badanna waan ku sugaynaa ninkii wax yar kuu keeno wax weyn waan kuu keeni doonaa marka intaasaa jirto saas la socda oo noo keentay in raashiin ah ayaan u mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay wayna mahadsantahay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin garab istaagga dadka danta yar alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadsan annagoo nabada isukaana keenay maanta waxaan joognaa waa tuulooyinkii waqooyiga kismaayo ku yaalay halkan waa farwaamo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dadkan masaakiinta ah ee biyaha biyobaxa iyo wax walba ay ku dhacayaan ee aan haysanin wax macaawino ah iyo gacan soo gaartay weli aysan jirin sida hadda idiin muuqato dadka ciidanka waxaan ahayn oo dadkan maanta u maciinaya oo ay haystaan ma ay jirto ciidankeena jubbaland unbaa u maciino iyo ciidanka federaalka ee jooga aaggan iyo qaybahooda kala duwan hadday tahay booliiskii iyo nabad suguddii iyo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan baa dadkan ay la nool yihiin oo garaamkooda ay la qaybsadaan dhulkan weli wax beerahoo ka soo go'ay ma leh sidii abaartii loogu jiray haddana biyaa dadkii haaya marka maaligna abaaraan ku jirnaa maaligna biyobaxdaan ku jirnaa waxyaabaha dhibaatooyin noo geystay waa la wada ogyahay waxaan leenahay dadkan ha loo soo gurmado ha loo imaado dad dhibaataysan baa meeshaan jooga tuuladan waxay u baahan tahay in gacan la siiyo oo dhan walba ah